wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim cali aadan ayaa magaalada baydhabo tobabar ugu furay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada tobabarka oo sare loogu qaadiyay aqoonta shaqaalaha wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soco doona muddo laba maalmood ah ibraahim cali aadan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda tobabarkan idinkaga mahadcelinayaa seminaarkan maanta kor loogu qaadaya aqoontiina shaqo muddada saddexda maalin oo hadda soo socota insha allahu tacaala waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan maxaa yeelay idinka waxaad haysaan waajibaad shaqo oo bulsho loogu talagalay in lagu hormariyo lagu ilaaliyo haddii adiga aqoontaada marka aysan heerkaa gaarsiisanayn shaqadii gaabisaa ku imaana waxaan rajaynayaa muddadaas saddexdaas maalmood ah in wax badan aad ka kororsan doontaan seminaarkan waajibaadkeena koowaad ayaa ah marka ugu horeyso in la tayeeyo shaqaalaha wasaaradda si bulshada waajibaadka ay u hayaan ee shaqo ayagana ay u tayeeyaan oo waajibaadkooda u noqdo waajibaad guulaysta oo ardaydii wax ka tara macallimiintii wax ka tara wasaaraddii wax ka tara annagoo dhan guul noo soo hooyin kara haddii alla idmo aada iyo aad ayaan uga mahad celinayaa hay-addan batinarka laha wasaaradda ee comsan world wide waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kan inuusan ku ekaan doonin seminaarada kor loogu qaadayo xirfadda iyo aqoonta agaasimiyaasha iyo shaqaalaha wasaaradda biidn illaahi tacaala saddexda maalmoodoo soo socota waxaan rajaynayaa wixii halkan aad ka barataan saaxiibadiina kale aan fursad u helin inaad uga faa'iideyn doontaan xirfadiina shaqii waajibaadkiinan aad kor ugu qaadi doontaan bilaahay sanadaha soo socda haddii aan la idmo si kastaba tobabarka ka furmay magaalada baydhabo ayaa ka qayb qaadanayo sare u qaadidda aqoonta shaqaalaha wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed